sharciga ku noqoshadiisa cutubka toddoba iyo tobnaad rabbiga ilaahiinna ah waa inaydaan allabari ugu bixin dibi ama wan ay ku yaallaan iin ama wax xun oo kale waayo taasu waxay rabbiga ilaahiinna ah u tahay karaahiyo oo magaalooyinkiinna rabbiga ilaahiinna ahu uu idinsiinayo haddii laga dhex helo nin ama naag sameeya wax rabbiga ilaahiinna ah hortiisa shar ku ah isagoo axdigiisa ka gudba oo intuu taga u adeega ilaahyo kale oo caabudo iyaga ha ahaadeen qorraxda ama dayaxa amase ciidanka samada midkood taasoo aan anigu ku amrin haddii laydiin soo sheego oo aad maqashaan markaas waa inaad dadka aad u haybisaan oo bal eega haddii ay run tahay iyo wax xaqiiqa ah in reer banu israa'iil lagu sameeye wax karaahiyo oo caynkaas ah kolkaas waa inaad iridihiinna keentaan ninkaa ama naagtaa waxaan sharka ah sameeyey oo qofkaasu nin ama naag ha ahaadee waa inaad dhagxisaan si ay u dhintaan oo kii la dilayo markii laba ama saddex qofku markhaati furaan waa in la dilo laakiinse qof keliya markhaatigiisa waa inaan lagu dilin oo markhaatiyaashu waa inay marka hore u gacan qaadaan qofkaas dabadeedna dadka oo dhammu waa inay u gacan qaadaan oo sidaas waa inaad sharka dhexdiinna uga saartaan oo haddii dhexdiinna ka kaco xaal garsoorid ah oo idinku adag oo ku saabsan dhiig ama gar ama dhaawac oo xaalalkaas irdihiinna gudahooda lagaga murmo kolkaas waa inaad kacdaan oo tagtaan meesha rabbiga ilaahiinna uhu dooranayo oo waa inaad u tagtaan wadaaddada reer laawi iyo xaakiinka wakhtigaas joogi doona oo waa inaad xaalkaas haybisaan oo iyana waxay idiin sheegi doonaan xukunkaas garsooriddiisa oo waa inaad u samaysaan sida xukunka garsooriddiisu tahay taasoo ay idinka sheegi doonaan meesha rabbiga ilaahiinna ahu uu dooranayo oo waa inaad dhowrtaan oo wada samaysaan waxa ay idin bari doonaan oo dhan oo siduu yahay sharciga ay idin bari doonaan iyo siduu yahay xukunka ay idiin sheegi doonaan waa inaad u samaysaan xukunka ay idiin sheegi doonaan waa inaydaan uga leexan xagga midigta ama xagga bidixda toona oo ninkii kibra oo diida inuu maqlo wadaadka rabbiga ilaahiinna ah hortiisa u taagan inuu u adeego amase xaakinka ninkaas waa in la dilaa oo sharka waa inaad reer banu israa'iil ka saartaan markaasay dadka oo dhammu maqli doonaan oo cabsan doonaan oo kibir dambana ma samayn doonaan oo markaad gashaan dalka rabbiga ilaahiinna uhu uu idin siinayo oo intaad hantidaan aad dhex degtaan haddaad istidhaahdaan waxaannu doonaynaa inaannu boqor u boqranno sida quruumaha hareerahayaga ku wareegsan oo kale si kastaba ha ahaatee waa inaad boqorataankii rabbiga ilaahiinna uhu doorto oo mid aad walaalihiinna kala soo dhexbaxdaan waa inaad boqorataan waa inaydaan shisheeye aan walaalkiin ahayn boqor ka dhigan laakiinse isagu waa inuusan fardo badsan oo dadkana uusan masar dib ugu celin si uu fardo u badsado maxaa yeelay rabbigu wuxuu idinku yidhi hadda kadib jidkaas waa inaydaan dib ugu noqon oo naagana waa inuusan badsan si aan qalbigiisu rabbiga uga leexan oo lacag iyo dahabna waa inuusan aad u badsan oo markuu carshiga boqortooyadiisa ku fadhiisto waa inuu naqil ah sharcigan kitaabka kaga qoro waxa wadaaddada reer laawi hortooda yaal oo naqilkaas waa inuu haystaa oo waxa ku qoran waa inuu cimrigiisa oo dhan akhristaa inuu barto si uu uga cabsado rabbiga ilaahiisa ah inuu wada xajiyo oo yeelo erayada sharcigan iyo qaynuunnadan oo dhan si uusan qalbigiisu kor ugaga kacin walaalihiis oo uusan amarka uga leexan xagga midigta ama xagga bidixda toona in isaga iyo carriirtiisiba ay boqortooyada ku cimri dheeraadaan reer banu israa'iil dhexdooda